أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saako waa subax isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha ko iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalusak ee kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah wadahadalladii lagu waday in dalka bakistaan uga furmo iiraan iyo maraykanka ayaa weli shaki laga muujinayaa iyadoona labada dhinac ay fariimo adag isugu gudbinayaan warbaahinta dowladda riddada ee maali ayaa si rasmi a u xaqiijisay dilka wasiirkeedii gaashaandhigga iyadoo mujaahidiintu ay ka dhex dagaalamayaan magaalada caasimadda ah ee dalkaasi kataa'ib al ikhbaariye ayaa baa'isay qaybtii saddexaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa mar kale eedayn adag u jeediyey murtad xasan gurguurte oo gebageba ay marayso mudaxileedkiisii hoggaanka kooxda riddada askar taa'ibiina oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada kamsuume ee wilaayadaasi boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka faa'idaystay gurmud raashin qaybaha oo la gaarsiiyey sidoo kale warkeenna subaxee saaka waxaad ku maqli doontaan qaybta koowaad warbixinno cinwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay ayaa lagu beegsaday guri maleeshiyaadka riddada ay ku sugnaayeen khasaare kala duwan ayaa maleeshiyaadka riddada ka soo garay howlgalkaasi waana qayb ka mid ah howlgallada xiriirka ah ee maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka wadaan gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo wadahadalladii lagu waday in dalka bakistaan uga furmo iiraan iyo maraykanka ayaa weli shaki laga muujinayaa iyadoona labada dhinac ay fariimo adag isugu gudbinayaan warbaahinta wararkii u dambeeyey arrimahaasi waxaa warbixintan ku eegaya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba iyadoo xabadjoojintu ay marayso maalinkii labaatanaad warbaahinta maraykanka ee lagu magacaabo oxyos ayaa ka soo xigatay mas-uul maraykan ah iyo ilo kale in iiraan ay soo bandhigtay iyada oo adeegsanaysa dhexdhexaadayaasha bakistaan soo jeedin cusub oo looga gol leeyahay in lagu gaaro heshiis dib loogu furo marimbiyoodka hormuus laguna soo afjaro dagaalka afhayeen u hadashay aqalka cad ee dowladda silbiyadda maraykanka ayaa sheegtay in arrimahani ay yihiin wadahadallo diblomaasiyadeed oo xasaasi ah islamarkaana maraykanku aanu ka gorgortami doonin warbaahinta sida ay sheegtay oxyos waxay ku nuxnuuxsatay in madaxweyne donald trump uu xaqiijiyey in washington iyadoo ay leedahay go'aanka keliyana ay saxiixi doonto heshiis dan u ah shacabka maraykanka islamarkaana aysan weligeed u oggolaan doonin iiraan inay yeelato hub nucleer ah haddii ay rabaan inay nala hadlaan way imaan karaan ama way na soo wici karaan waad og tahay taleefon ayaa jira waxaana leenahay khadad wanaagsan oo ammaan ah ayuu gaal donald trump u sheegay warbaahinta fox news waxaa kaloo madaxweynaha maraykanka isagoo hadalkiisa sii wata uu yidhi waxay og yihiin waxay tahay in lagu daro heshiiska aad bay u fududahay ma yeelan karaan hub nucleer ah haddii kale wax sabab ah looma hayo in lala kulmo dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan cabaas ciraaqji iyo wafdi diblomaasiyadeed oo uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka ruushka halkaasoo wasaaraddu sheegtay inay kasii amaqaadi doonaan wadatashada tehraan ee ku saabsan gorgortanka kadib booqasho uu ku tegay islaamabaad xilli dadaaladii wadahadalladu ay mar kale fashilmeen wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa xaddii shalay u kala gooshay dhexdhexaadayaasha bakistaan iyo cumaan ka hor inta uusan u ambabixin dalka ruushka halkaasoo la filayo inuu kula kulmo dhiggiisa dalka iyo sidoo kale madaxweyne valadimir putin markii wadahadaladii nabaddu ay istaageen suuqyada dhaqaalaha ayaa si degdeg ah uga falceliyey kadib maraakiibtii shidaalka qaadi jirtay markii ay ku xanibeen gacanka halka mustaqbalka suuqyada saamiyada maraykanku ay hoos u dhaceen markii walaaca laga qabo dagaalkani uu sii kordhay inkastoo xabadjoojintu ay hakisay dagaalka balse weli lama gaarin heshiis buuxa oo lagu soo afjarayo colaadda bariga dhexe taasoo kor u qaaday qiimaha shidaalka cirkana ku shareertay sicir bararka islamarkaana mugdi gelisay kubaca dhaqaalaha caalamka iyadoo heerka taageeradiisu ay hoobad ku jirto trump wuxuu wajahayaa cadaadisyo gudaha ah oo ku saabsan sidii uu u joojin lahaa dagaalkan oo ah mid aan ala rabin sida lagu sheegay warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka royters hogaamiyaasha iiraan ayay warbixintu xustay inay haystaan awoodda ay ku gorgortamaan oo ay ku joojin karaan maraakiibta ku gooshta marinbiyoodka muhiimka u ah dhaqaalaha caalamka ee hormuus kaasoo caadiyan qaada shan meelood meel shixnadaha shidaalka adduunka ka hor intuusan u socdaalin ruushka ciraaqji wuxuu ku laabtay islaamabaad kadib wadahadallo uu axaddii ku yeeshay cumaan warbaahinta dowladda iiraan ayaa sheegtay in ciraaqji uu kala hadlay amniga amarinbiyoodka hogaamiyaha cumaan wuxuuna ku baaqay qaab dhismeed amni goboleed oo ka madax bannaan faragelin dibadeed wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa bartiisa xiriirka bulshada ee xa ku sheegay in waxyaabaha diiradda lagu saaray wadahadalladiisa cumaan ay ku jirtay habab lagu xaqiijinayo marin ammaan ah oo faa'iido u leh dhammaan dalalka dariska iyo dunidaba wakaaladda wararka tasniim oo xiriir la leh kacaanka iiraan ayaa sheegtay in mawduucyada wadahadallada ciraaqji iyo mas-uuliyiinta bakistan ay ka mid ahaayeen hirgelinta nidaam sharci cusub oo lagu maamulo marinka hormuus helitaanka magdhow damaanad qaad ah in aan dib loo bilaabin weeraro militari oo ka yimaada kuwa dagaalka huranaya iyo qaadista go'doominta badda wakiilka iiraan ee ruushka qaasim jalaali ayaa ku sheegay qoraal uu ku daabacay bartiisa xiriirka bulshada ee xa in kulanka ciraaqji uu la yeelan doono putin uu yahay dadaal diblomaasiyadeed oo iiraan ay ku difaacayso danaha dalka iyadoo ay jiraan khataro dibadeed qaasim jalaali waxaa kale uu tilmaamay in iiraan iyo ruushku ay saf ku wada jiraan islamarkaana ay doonayaan inay si wadajir ah uga hortagaan saamaynta iyo awoodda dowladaha kelitaliska ah oo hormuudka ay ka tahay dowladda maraykanka
mahadsanid abusheyba dowladda riddada ee maali ayaa si rasmiya u xaqiijisay dilka wasiirkeedii gaashaandhiga iyadoona mujaahidiintu ay ka dhex dagaalamayaan magaalada caasimadda ah walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya kadib weerarkii safka ballaaran ku socday ee ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin iyo dhaqdhaqaaqa azawaadka sabtidii ay ku ekeeyeen magaalooyinka ugu muhiimsan maali oo ugu horreyso magaalo madaxda boomaaco ay soo baxayaan warar xaqiijinaya dilka wasiirka gaashaandhiga maaliya halka sidoo kale shalay ay dhaceen weeraro hor leh oo lagu ekeeyey taliso ciidan oo ay leeyihiin ciidanka riddada maaliya wakaaladda wararka faransiiska ayaa sheegtay in weeraradii ka dhacay boomaaco iyo nawaaxigeeda lagu dilay wasiirka difaaca maali jenaraal saadiyo kamara sida ay xaqiijiyeen qoyska jenaraalkaasi mid ka mid ah qoyskiisa ayaa xaqiijiyey in weerarka lagu dilay wasiirka dagaalka ee maali uu ka dhacay kaati oo u dhow boomaaco oo ah caasimadda dalka maali sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maali ayaa xaqiijiyey dilka mas-uulkan waxaan weynay shakhsi muhiim ah kaasoo ah wasiirka difaaca waxaa sidaas laga soo xigtay ilwareed ka tirsan xukuumadda maali dhanka kale weeraro culus ayaa shalay laga soo calaamadeeyey magaalada kaato oo talis u ah militariga afgembiga ku qabsaday talada dalka maali goobjoogayaal ku sugan kaati ayaa warbaahinta caalamiga ah u xaqiijiyey isku dhacyada hubaysan ee u dhexeeya ciidanka mujaahidiinta iyo xoogga asawaadka oo dhinac ah iyo maleeshiyaadka riddada maali ee axaddii dib uga qarxay kaati oo ah magaalo u dhow boomaaco dhanka kale ciidanka murtasaqada ruushka ayaa shalay isaga baxay magaalada kiidaal oo ka mid ah goobaha sabtidii laga xoreeyey militariga dalka maali war ka soo baxay xoogga asawaadka ayaana lagu sheegay inay heshiis ku baxeen ciidanka uu ku adeegto ruushka mahadsanid marwaan kataayib al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta saddexaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya
bismilah alxamdulilah ilaa mahadna iskale waxaan ka imid aniga degmada maxadeey gaar ahaan tuulada hurwey waxaan joogay hadda daarusalaam
waa qaybtii saddexaad muuqaallo taxane ah oo uu baahinayay kataa'ib al ikhbaariya kuwaas oo lagu soo bandhigayo gurmadka loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga qaybtan oo la daawan karo qadar shan daqiiqo iyo sakino ah ayaa lagu soo qaatay gurmadka uu guddiga abaaraha wilaayaadka islaamiga gaarsiiyey deegaanada daarusalaam iyo mirtaqwo iyo tuulooyinka hoos yimaada ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe waxaana filimka kasoo muuqanaya dadkii raashiinka la gaarsiiyey oo ka waramaya deeqda lasoo gaarsiiyey iyo dareenkooda una duceynaya mujaahidiinta bismillaah alxamdulilah ilaa mahadna iskale waxaan ka imid aniga degmada maxadeey gaar ahaan tuulada hurwey waxaan joogay hadda daarusalaam walaayada maxadale ilaahaa ku mahadle maanta waxay noogu bishaaraysay walaayada alxarakada al-shabaab waxay noogu bishaaraysay kheyr alla siiyo waxay noogu bishaaraysay anayna siiso niic sokore niic burce niic bariise aag siriir eh waxaan u duceehaynay guddiga abaaraha maanta ilaahay waxuu gacantooda soo geli oo na siiyey ilaahay waxaan ugu duceynaa xarakada al-shabaab intay ku soo jeedo oo muslimiinta ku soo jeedo oo dhibayso an ilaahay ka dhacsado cadowdana cagta ka hoos geliyo ilaahayn ka tuugayna ilaahay waxin ka tuugnana waa meydayno guddiga abaaraha gurmudka waxna soo gaarsiiyey ilaahay waa nagu kaalmeeyey wixii waa qaadanay waa helnay ilaahay muslimiinta kor anuku ilaahay ka dhigo iyagana muraadkoo ilaahay sahlo intaasaan ugu ducaynaynaa magacayda waa muuse nuur umar waxaan joognaa daarsalaan walaayada islaamiga abaaraha dhacday waa nagu taageerti ilaah waa guroonyahaye xaaf bariis e xaaf sokor e xaaf saliid e xaaf burc kheyr allah siiyee cadowna allah ka qabto ilaah waa guroonwalaayada kor allah u qaado koox la yidhaha carab jilaaw junow oo ka tirsan degmada meertaqwo dadka deegaanka degmada meertaqwo ah waxaan ku fadhinaa un haysanaa berigo ilaahay maaragtay noo sahlay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakadulshabaab mujaahidiinna ay noo keeneen bur iyo bariis iyo sokor alxamdulilah khayr allah siiyo wax guulaystaano gaaladana alla jibsho muslimiintana kor allah ka dhigo waxaan maadcelinaynaa walaayada islaamiga kor allah ka dhig kala dhinna allah ka yaab kala yaab wixii cadowga horna allah jibso midda kale annagu waxaan nahay reer miirtaqwo degmada miirtaqwo ayaan joognaa lix iyo toban sano ayaan geed seexanayey walaayadu hadday timid idka bacdiyan aqalkaygaan jirto horta taas ilaahan ku mahadcelinaynaa walaayadana ciidana mataqaanaa madaxeena allah raajiyo midda kale ninkii muslima waa arwaaxa ninkii manaafaqana hadda alla kuu diiday waaba manaafiq dadka masaakiinta oo hadda alla kuu diidan tabarrucadda u baahan oo abaara iyo mataqaanaa dhibaatoonin badan la kulmeen na biriga hadda alla kuu diidan wax badan oo mataqaanaa farax leh ayaa la soo hordhigay midda kale anoo sii raacinaya muslimiinta niman cabsadana ma ahan niman muslimka ciilano ma ahan niman cadowga jebiyana waa yihin cadowgoona cagta ka hoos mataqaanaa hadda alla kuu diido cadowga horsadlo tutuma sadiiba laafduuba ubasalli ku dhacday xamar xeeb ku badan hablay geel ku joogsaday hal jaba hal juucaya allah ka dhigo indhahoora caarab qalbigoona hargahay dimkoor roobi walaala kor allah ka dhigo cadowgoona allah qabto intina dhibayso diinka soo jeeto gaaladana allah qabto
bilihii lasoo dhaafay waxaa wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta waqooyiga bartamaha soomaaliya iyo gobolada dhaca xuduudbenaadka soomaaliya iyo kenya ka soconayay gurmadka isugu jira biyodhaamin iyo raashiin qabin iyadoona allah fadligii waqti xaadirkan inta badan gobolada ay ka da-een roobab si weyn ay ugu diirsadeen dadka iyo xoolaha mahadsaned cabdulqani askar taa'ibeynaha oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamigaha ee shabeellada dhexe walaalkeen faysal mahad soomaali ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya saddexdan askari ee toobadkeenayaasha ah saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo bandhigay deegaanka warciise ee degmada raagaceele wilaayadan shabeellada dhexe askariga koowaad ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadka loogu yeero boolis militaro ee ka howlgala magaalada muqdisho waxa uu ka mid ahaa murtadiintii lagu soo tababaray sannaddii laba kun iyo kow iyo labaatankii gudaha dalka yugandha askariga labaad ee taa'ibka ah waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ah ee loogu yeero booliska ee ka howlgala magaalada muqdisho muddo hal bil ah ayuuna ka mid ahaa safka cadowga kan saddexaadna waxaa lagu soo tababaray dalka turkiga waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ah ee turkidu ay soo tababareen markii toobada loo qabtay kadib idaacadda andalus ayay la hadleen iyagoo ka warbixiyey halkii ay cadowga ka raaceen shaqooyinkii kala duwanaa ee ay qabanayeen iyo ugu dambayn waxaa ku soo beegay in iyagoo taa'ibin ah ay mar kale isku soo dhiibaan mujaahidiinta cabdiqaadir axmed nuur waxaan ka imid dowladda tababarkii waandhaa ku soo qaatay kabacdii haddayo waana ka imaanay waxaa laygey hiilweyne kabacdi hiilweyne aa laiga wada waxaa laigeeyey muqdisha la celsho darajadiidu waa dabley degmada hodan aan ku- aan ka howlgeli jiray hadda waxaa keena macnaha inay faa'iido lahayn oo macnaha hooyada iyo aabahayna ii baahan yihiin saaxiibada waxaan leeyahay wadanka hore ha u laabtaano ee, shaqada horii hore dib ha u laabtaano ha ka soo tagaana meeshaas aan ku- aan- aan ku leeyahay walaayada warciisaan la jira hadda cabdi axmed xasan tababarsadas ma qaadan maalin dhow Waa- aniga hal beleeba ku jireede xamaraana jooga boolis ana ka mid ahay marka hooyaday iyo ay baahdeen waa isuu jirisay waana ka soo baxabo Aa, anigana say ugu baxda iga taagneed cusmaan macalin cadaan Aa, nimankaas xamara ka raacay afar bilood tabar ku jiray waana ki- waa- waa- waa laga- waa laga keenay tiliga keenana waa ka imiday waana xamarana joog qulqulka askarta toobadkeenayaasha ah ee ka soo firxanaya sufuufta cadowga ayaa siyaabo kala duwan loogu soo bandhigaya wilaayaadka dalka dhowaana ayay ahayd markii sidan oo kale askari toobadkeen ah oo ka yimid maamulka ashaada la dirirka ah ee loogu yeero koonfur galbeed lagu soo bandhigay degmada mirtaqwo ee isla wilaayada shabeellada dhexe mahadsanid faysal wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada kamsuume ee wilaayadaasi walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkani eegaya iyadoo ka jawaabaysa cabasho ka timid bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka kamtiirey ee duleedka degmada kamsuuma ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaasi ka hirgelisay ceelbiyood macaan kadib markii dadka deegaankaasi ay xanuuno ka qaadeen cabista biyaha webiga jubba oo aan nadiif ahayn biyahaas oo sabab u noqday geerida lixdan iyo laba carruur ah oo xanuuno kala duwan ka qaaday baaritaan dheer iyo u kuurgelidda xaaladda deegaanka kamtiirey kadib ayay ugu dambayn wilaayadu ku dhaqaaqday qodista ceelbiyoodkan kaas oo allah fadligiis lagu guulaystay waxaana dadka deegaanadaasi ay si weyn u soo dhoweeyeen ceelka loogu qoday sida bilaashka ah walaalayaalow mayla ninqodi ceel ceella ninqodi ayna ninqodi walaayada degmada kamsuuma gobolka jubbada hoose ceelkana may ninkukooyi sababta ilmoogano may dhammaayi biyoogi webigi dhaloogano biyoogi webigi dhammaayi biyo midowkan dhammoyna dhalo ki walba may nagadi ki uurki ku dhuuriyow ki hilmiso ki dhiyaaso ki jadee'o ki dhiyaaso dhalo si nagadeena anigoo ah cabdi xaaji faayi bilaal oo degan tuulada kamtiirey degan een, waxaan ka codsanay walaayada islaamiga gobolka k- degmada kabsuuma iyo gobolka ee, ee jubbada hoose ee kabsuuma een, waxaan ka codsanay ceelka markaan ka codsanayna walaayada waa inoo ballanqaaday ceelka nisiti marka nisiti biyo iyo maasha allah waay walla halkare ma ahan haddana may walaayada kumaasinta kheyr allah siiyo walaayada gobolka anigoo magacayga ah xasan xuseen yuusuf loo yaqaan xasan moobel waxaan ku dhashay tuulada kamatiirey soddon iyo siddeed sanaan ku jiraa intaas tuulada aan joogaa meel umaana aadin jazaaka allaahu kheyr walaayada kheyr allah ha siiyo hadda bilaa thaman bilaash lacag la'aan ayaa ceel nagu qoday ceelkaas sababta keentayna waxaa waaye webiga markuu jilaal la gaaro webiga waa kala gocayaa wuxuu keenayaa xumbo iyo wasaq iyo bilaayuu keenayaa biyuhu waa bedelmayaan markuu soo buxsamo xilli sana la gaarana dhoob iyo wasaq iyo dhoobkiisu wuu kacayaa ilaa kan in aad ku darto la karkariyo oo la dejiyo dhibaatadaasana gaarta wilaayadan u tagnay dhibaatadan u sheegnay wilaayada dhibaatadan markaan u sheegnay wilaayada bay soo dirtay wafdi baa noo soo dirtay waa la baara tuuladii ceel waa laga waayey dhowr iyo toban ceela laga qoda waa laga waayey huulo biyo mayaan oo macaan lagu helay baa meesha nagu qoday ceelkii wilaayada waxay ka warbixisay bilaash bilaa thaman quus lacag laga qaadi karo ma jirto dadkii abaarta saameeyeen baad ku jirtaan biyahaas ilaahay macaan ha idinka dhigo bayna dhahda wilaayada waynoo qoday dadka deegaanka kamtiirey ee ceelbiyoodka ay u qoday wilaayada jubbada hoose ayaa haatan dareemaya farxad iyo reynreyn kadib markii ay ka maarmeen cabista biyaha webiga jubba oo ay dartiis sabab ugu noqotay geerida lixdan iyo laba carruur ah oo tuuladaasi ka soo jeeda mahadsanid bukhaari boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaanaha hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashiinaha oo la gaarsiiyey deegaanadaasi walaalkeen saadaq muumin ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa gurmad raashin qaybin ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka luuq jeelow ee hoos tagta magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan guddiga gurmadka ayaa deegaanka luuq jeelow iyo laba iyo toban tuulo oo hoos yimaada gaarsiiyey raashinka noocyadiisa kala duwan waxaana ka faa'iidaystay lixdan qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeenna ee ku dhaqan deegaanka luuq jeelow iyo tuulooyinka hoos yimaada naqiib axmed jahaad oo ka mid a guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayey ayaa la dardaarmay bulshada luuq jeelow isagoona ku booriyey in ay wadaagaan raashinka la soo gaarsiiyey maantay hawshaan u nimid arrimihii guddiga gurmadka abaaraha raashin qaybintii maanta aan galnay allihii noo fududeeyey ayaa mahad iska leh halkana hadda maanta aan ka qaybinnay waa degmada luuqjeelow beledweyne waxay u jirtaa toban iyo siddeed kilomitir waxaan ku qaybinno isugu keennay toban iyo laba tuulo laba iyo tobankaas tuulo ku hareeraysan beledweyne iyo aaggiisa hareeraha magaaladay ka wada yimaadeen luuqjeelow baa ugu soo dheerayd toban iyo siddeed kilomitir ayay magaalada beledweyne u jirtaa maanta ilaahay mahaddiis waxaan ka qaybinnay raashinkii loogu tala galay oo ah lixdan qoys ayaan ka bixinnay waxaa ilaahay mahaddiisa inay ku soo aaday xilli dadka ay aad baahay ugu qabeen waxaan leehay marka dadka walaalaha oo hadda raashinka la siiyey waxaan idinkula dardaarmayaa galaaska ku qaybsada diriska fiiriya sida laydiin soo xasuustay oo meel dheer laydiinka yimide ninka gurigaaga diriska la ah ha iloobin fiiri dhowr koomba ugu rid cid kastaaba cid ha xusto adna dadka baahanoo dirkaa isha ku hay wax u gooya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid a dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan deegaanka luuq jeelow iyo tuulooyinka hoos yimaada oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mujaahidiinta kaga mahad celiyey gurmadka ay u fidiyeen aniga waxaa la yidhahda magacayda aadan cali maxamed waxaana joogaa luuq jeelow waxaana soo gaaray oo nala soo gelsi naloo keenay raashiin ka kooban afar shay bur bariis sonkor iyo saliid waxaa na soo geersiiyey guddiga haddii ila rabo islaamka oo walaayada abaaraha ayaa na soo geersiiyey magacayda waxaa la yidhaahdaa bedel xasan aadan waxaan joogaa luuq jeelow galabta waxaana soo gaaray guddiga abaaraha waxayna keeneen raashiin afar shay ka kooban bur sokor saliid waxaana u abaalnoqaynaa xuseen diiri cali oo ku nool dowladda lagu joogo mujaahidiinta waxaa naso geerisay raashiin bur bariis saliid ayaa naso geersiisay aada loo baahnay aada loo baahnay muuse maxmed sheekh dhoolaal yira luuq joolo baan joogaa waxaa la siiyey raashiin afar ka kooban bur bariid iyo saliid iyo bur saddexdaas afartaasaa la siiyey baahida loo qabana aad iyo aad ayada loogu baahan yahay loogu dhib qabo gaajada la qabo ayaa nalaga siiyey waxaana na siiyey guddiga abaaraha waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waa ku mahadnoqaynaa nabtii mudnaay waa la siiyey insha allah saasaad ogaanaysa waxaan joognaa luqjiro bur sokor riis saliid kor allah ha ka dhigo caasho cumar waxaan joogaa luuqjiro waxaa leysi bur sokor saliid kor allah ka dhiga ninkii soo dhiibi gacantiisa wax qaar laho allah u dhiibo waa loo baahnay boqolkiiba boqol marka kor allah ka dhiga wixii keenay iyo wixii allah is usoo dhiibiba allah wax ka badanaan ka rajaynayna ilaahay waraab kheyr qabana ilaahan ka rajaynayna gurmadkan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada lagu garab istaagayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyadoona maalmihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha uu raashin qaybin ka sameeyey deegaano ay ka mid yihiin hilabannaan caaqaboy iyo samataro mahadsanid saadaq ugu dambaynna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad warbixino ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waxaa qalinka u qaatay islamarkaana booqday kol hore deegaanadaasi walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani soo afjaridda al-shabaab mise jiritaanka jinsiyad soomaaliyeed oo muslim ah qaybta koowaad ee warbixinadan taxanaha ah waxaynu kusoo qaadan doonaa degmooyinka iyo deegaanada dhaca wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo kadib duulaankii maraykanka iyo xulafadiisa ay kusoo qaadeen wilaayaadkan gabood falladii ay ka geysteen iyo ugu dambeyntii waa sidee xaalka wilaayaadkan anigoo ah cabdulqaadir maxamed wariye ka tirsan warbaahinta jihaadiga ah ee al andalus ayaan kasoo kictimay xarunta dhexe ee warbaahinteena wuxuu safarkayga ujeedkiisu ahaa soo ogaanshiyaha xaqiiqda rasmiga ah ee duulaankii cadowtooyo ee uu maraykanka iyo xulafadiisa ay kusoo qaadeen wilaayaadka afarta ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug iyo dagaaladaas oo dad badan ay ku ogaadeen nacaybka diineed ee saliibiyiinta maraykanka iyo xulufadiisa ay u qabaan bulsho weynta muslimka ah ee soomaaliyeed haddaba dhegaystow ma isweydiisay su-aalahan soo socda ma la dagaalan al-shabaab mise jiritaanka jinsiyad soomaaliyeed oo muslim ah oo u xukun tagta kitaabka allah subxaanahu wa tacaala
waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan xasan sheekh iyo waxaa la socona waxaan leenahay dhaarta aad dhaarateen aa noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso
sida cadowguba sheegtay marar badan wuxuu boor ka soo dhigtay ciribtirka mujaahidiinta bariga afrika ee al-shabaab si loo wiiqo awoodooda meeshana looga saaro isku xukunka shareecada islaamka ee ay mujaahidiintu ka hirgeliyeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya balse duulaankan oo u caddaaday ummadda muslimiinta wuxuu la soo baxay weji ka duwan midka boorka looga dhigayay ee lagu soo xardhay halkudhigyada diimeed ee lagu doonayay in bulshada lagu necbaysiiyo iyaga iyo halgamaayaashooda wiilashooda ee mujaahidiinta ah marka xaalka intaas uu marayo dhagaysto waxaad u baahan tahay in aad ogaato su-aalahan haddii maamulka riddada uu sheeganayo inuu yahay dowlad dowlad ma tii dadkeeda dishaa dadnimo xumo iyo dulli u horseedaa mise waa mid u diirnaxda oo u damqata dadkeeda waaba dowlade siday sheeganayaan maxay kaabayaasha nololeed ee ummaddu leedahay ay u beegsadeen iyo dadkoodii ku dhaqnaa intuba aan dhanka kale kaa siiyo aragti kale maxay mujaahidiinta ummadooda u hayaan ee lagu beegsanayaa maxayse kooxda xasan garguurta iyo xulufadooda kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh la doonayaan dadkeenna jawaabahaas iyo faahfaahinno aad wax badan ku ogaato ku dhagayso warbixinnadan aniga oo ka bilaabaya degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan warbixintan waxaynu ku soo qaadan doonnaa insha allah dad badan oo siyaabo gaargaar ah oo la kulmay kana wareystay xaalado badan oo ku saabsan dagaalkii cadowga iyo sida la isaga dafciyey dadka aan la kulmay waa mas-uuliyiin iyo sidoo kale odayaal dhaqameedyo iyo qeybaha kale ee bulshada halkan waa degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa ay ka mid tahay goobihii ay soo weerareen silibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta dabadhilifyada ah dagaaladii cadowga ku soo qaadeen degmadan waxay ku dileen dad rayid ah kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen kadib markii ay weeraro cirka iyo dhulka ah ay ku soo qaadeen sida xaaladdu ahayd iyo sida ay wax u dhaceen waxaa inooga hadlaya nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ka mid a nuqabada soomaaliyeed kana mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan deegaanka buqa qable dhowr mar ayay soo weerareen cadowgaas maraykanka horkacayay naf i maalba way ku baxeen dhaawac ayaa jira dhimasho ayaa jirta hanti fara badan ay burburiyeen xoolo nool guryo intuba iskugu jirto dadka ay dileen oo maxaa la yidhaahdaa cadowgaas maraykanka horkacaya ay dileen waxaa ka mid ah nin la yidhahda cabdi maxamed xasan oo geeliisa isagoo iskala jirto magaalada kasii baxaayo geel wato intay dileen ajareenay meel ku rideen haween fara badan oo umula maxaa la yidhaahdaa xamilooyin ah oo caruur soo tuuray dad waayelo oo maxaa la yidhahdaa jugtii iyo xabadii ay ridaayeen ilaahay wax ku yeelayo dhibaatooyin fara badan la kulmay dhaawac fara badan oo yeelo caruur iyo dad iskugu jiro xanti fara badan oo gubatay hadeertan aateerteed ay muuqato diyaaradaha hadday yihiin cashwaa-iga iskii ridaayaan xabadaha magaalada loo maaladiyeynin dhibaatooyin fara badan aan laga sheekay karin dhaawaca waa fara badnaa degmadan markay soo weerareen kadib ayaa amaakin kale wax ka dhaceen oo isla deegaanka ah cadaawad joogtaa naga dhexayso waxay dilaan oo shahiida iyo waxay dhaawacmaba waa ajir xisaabanayni cid aan u xisaabayn oo lahayn maanta ama magdhowa idinka siinayaan ama maxaa la yidhaahdaa diiwaangeli aan leenahay oon bacdallaahi cidda wax nalaga dhexeeyaan muslimiinta aan dhahayna ma jirin muslimiinta iyo wixii ka dhaawacmay guud ahaan iyo wixii ka shahiidayba waa qoran yihiin laakiin waxaan ogahay ninka hadda aan sheegay uu ka mid yahay rag fara badan oo dhaawaca oo diyaaradii cadowga madaafiicdoodii rasaastoodii ay dhaawacday qaar maxaa la yidhaahdaa dhaawacooda hadeertaan baalis iska yahay qaar ilaahay maxaa la yidhahdaa u fududay iskugu jiro inta waa jiraan sidoo kale nabadoon isaaq barrow aamin oo isaguna iga waramay marxaladii adkayd ee ay soo mareen ayaa ii sheegay in cadowgu ay deegaanka ka sameeyeen barakicin iyo burburin hantiyadeed marka laga soo tago dadka ay sida bareerka ah u dileen cadowga kuwana ay u dhaawaceen iyaga oo adeegsanayay duqeymaha diyaaradaha maraykanka iyo turkiga alxamdulilah alxamdulilah xasan garguurta iyo xulufadiisii iyo maraykanka xaggay nagu soo qaadeen dad baa ay ku dileen waxaan malaynahaa tii ugu koowaad ay ku soo qaadeen dhanka galbeedka buqa qable ayay ka soo fadhiisteen annagana waa babac dhigno jilibkan u aasanay sidoo kale magaalada duleedkeeda ayuu dagaalku saameeyey sidee ay wax oga dhaceen duleedka magaalada bog aqable waa qiso kale oo aan idinkaga waramayo aniga oo la soo kulmay dadkii deegaanka degmada waxaa hoos yimaada deegaano dhowr ah oo uu ka mid yahay deegaanka dabayood leh oo dhowr iyo labaatan kilomitir u jira degmada buqa qable halkaasoo cadowgu sidoo kale ka geystay barakicin iyo boob hantiyadeed idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa waxaa u suurta gashay in ay booqato deegaankaas waxayna dul tagtay madarasad ay burburiyeen murtadiinta waxay ahayd madarasadaas goob loogu adeegayo bulshada ee ma jirin wax intaasi dhaafsiisanaa booqashadeeda aan ku tagay deegaankaas waxaan kula soo kulmay qaar ka mida waxgaradka tuulada dadka aan halkaas kula kulmay waxaa ka mid a nabadoon iidle muumin barrow oo ah oday toddobaatan sano jir ah waa nabadoonka guud ee deegaanka wuxuuna iga sheekeeyey dhibaatooyinkii ay cadowga allaah kala kulmeen magacayga anigoo ah iidle muumin barrow tuulada dabayaalla hogaankeeda ee nabadoonka bulada eh meeshan waxaan kala kulannay in dhowr mar lasoo weeraray oo mar lagu gubay madarasadii mar lagu gubay raayadii la siibtay marna ilaahay naga badbaaday cawaliina waxba aan ku noqonin oo ilaahay naga badbaaday oo wax badan lagu soo rideen mar labaad waana ag mareen oo buqa qabla habeen ku degeen ilaahay wax naguma yeelin buqdina waa ka badbaadlay nimankaa murtadiinte wax ay noo reebteen ma jiro xag ilaaha ka badbaadnay mawgee dadweynaha mutiraynin ninkiiba degan oo walaayada dhex degan ayaga cadowgooda u ahay ilaahay oo naga wareeji mataqaanaa ku mahadinaynaa adar waxaan ku weydiinayaa waxaa tahay qof oo waaya araga oo muddo soo joogay goobta la beegsaday waa madaraso oo markaa caruur ay wax ku baranayeen maxarun al-shabaab bay ahayd mise adinkoo odayaal aba shabaab oo meesha deganaa jira annagaa dhisnay shabaab shabaab baan ku aheen annagaa meesha wax ku baranayni meel anigu aan hantidayna ku bixinay oo aan deganeen oo waxaan ku baranayna ahayd ma fahantay waxay u gubeen shabaaba meeshaan ka taliyo waxa kale u gubeen ma jirta dadweynahaanay dan u ahayd oo wax ku baranayay haddaba dhegaystoya amaahay fahamkaaga waxa la beegsaday waa dad reyd ah ilaa iyo hadda ma jiraan ciidamo al-shabaab ah oo abaabulan oo deegaanadaas cadowga ay ku laayeen keliya marka laga soo tago inay beegsadeen dad reyd ah iyo sidoo kale kaabayaashoodii dhaqaalaha mahadsanid rabbaani warbixintiisana waxay guni gebagabo waheyd warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu